بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وشروط صحة الجمعة بعد شروط الصلاة ستة أن تقام جماعة في وقت الظهر بعد خطبتين في خطة أبنية مجتمعة بأربعين رجلا أحرارا بالغين عقلاء مستوطنين حيث تقام الجمعة لا يضعنون عنه إلا لحاجة وألا تسبقها ولا تقارنها جمعة أخرى حيث حيث لا يشق الاجتماع في موضع واحد وعن كوكو دجرنا في باب صلاة الجمعة وحوي الشيخ رحمه الله وشروط صحة الجمعة جمعة الصحة هذا شروط أي لهذا بعد شروط الصلاة شروط صلاة كذب sittatun lix shardi wey macnaha lixdan shardi waa lix dheeriya oo ka dheeriya shuruudii salaada oo salaatuljumca ay la wadaagaysay salaadaha kale salaadaha guud ahaan shuruud bay leeyihiin shuruudu salaana waxaan soo marnay inay laba u qaybsamaysay shuruudu sixa iyo shuruud alwujuub shuruudii salaada markii laga yimaad jumcuhu wuxuu leeyahay shuruudu sixa oo salaada jimcaha ay ku ansaxayso oo lixa lixdii shardi buu halkan kuu tirinayaa kow an tuqaama waa in jumcihii la oogo jamaacatan jamaaca ahaan in jumcihii loo oogo waa shardiga koowaad fii waqti duhri waqtigii duhurkiina waa in jumcihii la oogo waa shardi labaad bacda khudbatayni laba khudbo gadaashood kadibna waa in salaadii jumcaha la tukado waa shardi saddexaad fii khitati abniyatin mujtamica dhismooyin kulansan dhexdoodna waa in lagu tukado waa shardi afaraad oo lagu tukado biarbaciina rajulan afartan nin axraaran biarbaciina rajulan afartan nin waa inay ku tukadaan axraaran oo xor ah baaliqiina qaangaar ah cuqalaa'a cuqalaa mustawtiniina oo haddana mustawtiniinoo meeshaas degan xaysu meeshii ayay mustawtiniin ku yihiin tuqaamu ljumucatu jumcaha lagu oogay laa yadcanuuna canhu meeshaasi ka guuri maayaan ilaa lixaajatin ilaa xaaje iyo dan darteed mooyaane shardigaasi waa kii afaraad yani waxaan dhihi laa waa kii shanaad وألا تسبقها ولا تقارنها جمعة أخرى شردقي لحاد مركا شردقة كواد وإن جماعة لقتكذو شردقة لباد وقتك لتكنا وإنو يهي وقتك ظهرك شردقة سدحا صلاة جمعة وإن يدعض خطبة كدي أو خطبة كهر أن لتكن شردقة أفراد ماشا لقتكنا وإن يتهمل ديغانا قريو وإن يتهمل la degan yahay oo guryahoodu ay yihiin kuwa kulansan mutaariq mutafariqaad aan ahayn shardiga shanaad dadka tukanaya waa inay yihiin afartan rag ah xor ah qaangaar ah cuqalo ah mustawtiniina meeshaasi ay degan yihiinna ku nag oo aan ka guuraynin ilaa inay xaaje iyo dani keento mooyaan reer guuraan ma aha wey macnaheedu waa meel deegaan u ah shardiga lixaad waxaa waay anlaa tasbiqahaa walaa tuqaarinahaa jumucatun ukhraa waa in jumcahan jumco aysan ka hormarin ama jumco kale aysan la xiriirin hal mar waa inaan jumco kale lala tukan ama aysan ka hormarin salaad kale oo jumco ah xayu meel buu yidhi laa yashuqu uu dhibayo laa yashuqu uusan dhibaynin alijtimaacu kulan ma dhibayo fii mowdicin waaxidin hal meel lagu kulmo markii la leeyahay waa inaan jumca ka hormarin ama aysan la xidhiirin waa markii kulankooda meel waaxida ay ku kulmayaan wax culaysa aysan ku hayn laakiin hal meel inay ku kulmaan hadday mashaqa iyo culays ku jirto tacaduduuljumac markaa waa la ogol yahaw oo dhowr meel ama dhowr masjid ayaa jumcihii lagu oogi karaa shuruudahaas lixda ah ayay leedaha buu yidhi sixatuljumuca jumcada ansixideeda shardiga hore ah an tuqaama jamaacatan waxaa loo daliishanayaa waa ficilkii nebiga sala allah alay slam iyo asxaabtiisa nebigu ma tukan salaad jumca ilaa maca aljamaaca isagaa imaam u ahaa walidaalika xadiid salama ibn alakwac radia allahu canhu oo bukhaari iyo muslimba ay soo saareen wuxuu yidhi kunaa nusallii maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam aljumuca ثuma nansarifu walaysa lilxiiطaani dilun nastadilu bihi waxaan la tukan jirnay maca annabiyi sal alla alay slam aljumuca rasuulka maciisan jumcaha la tukan jirnay jumcaan la tukan jirnay macnaheedu waa maha marka jamaacaan ahayn waa ila markii nabiga la tukanaya rasuulku waa imaamkii sala allahu calayhi wasalam ayaguna jamaacadii bay ahaayeen jumcaha nebigaan la tukan jirnay kadibna salaadii jumcaha ayaan ka gadoomi jirnay ayadoo derbiga uusan lahayn har la harsan karo shaahidku waxa waaye kunaa nusallii maca annabiyi sala allahu calay wasalam aljumuca sidaasaa dhaqankoodu ahaa zamankii nebiga sala allahu alay wasalam salaada jumcaha jamaacay ku tukan jireen بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين سداس أرنكو أها تامرك وعيت سنة سأرن تاسي إن أمرنا لقى بدلي كريم وشرط لصحة الجمعة إن جماعة لقد تكنوا شرط اللبات وقت قال تكنوا ووقت الظهري لحاية لجمعه وحو بدل كيهي ظهرك أيو بدل كيه وقت جيسوا وقت جي ظهرك هذه وقت جي ظهرك أو بحو أظن ولي جمعه تكن haddii wakhtigii baxo oo wakhtigii dhammaado oo wakhtigii casirka la gaaro jumco tukamay sida duhuraad soo qalaynaysaa yacni salaad duhur aad la imaanaysaa sheikh asaa ka warrami doona masaa-ishaas marka shardiga labaad waa inaad jumcaha tukato fii waqti duhri shardiga saddexaad waxa waaye bacda khudbatayni salaada jumcaha goormaa la tukanayaa laba khudba kadibaa la tukanayaa macnaheedu waxa waaye ma bannaana taqdiimu salaati cala alkhudbatayn salaadii inaad labadii khudba ka soo hormariso lama ogola mana kaa ansaxayso maxaa yeele waa mukhaalif licamali nabiyi sala allahu calayhi wasalam ficilkaasi waa ficil khilaafsan camalkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo dhaqankii nebiga wuxuu ahaa iyo khulafaau raashidiin iyo jamiicu saxaaba in marka hore laba khudba la khudbeeyo kadibna salaada jumcaha la tukado rasuulkuna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam salluu kamaa ra'aytumuunii usalli amarkaasi soo hoosgelaysa u tukada sidaad aragteen anuu u tukanaya sidii laga arkay jumcahana wuxuu ahaa inuu marka hore khudbeeyo kadibna salaadii uu galo sidaasaa dhaqankii rasuulka ah sala allahu alay wasalam marka laba khudbe kadib ayaa salaada jumcaha la tukanaya fii khitati abniyatin mujtamica khidada waxaa asal ahaan la yidhaahdaa calaamaadka boosaska loo sameeyo dhulku waa boosas soomaa waa la kala jarjaraaho qof walba meeshuu degayo cabir uu ku jaango-an yahay boosaskaasi la goynayo ee la calaamadaynayo elooyinka loo samaynaya waxa la yidhahdaa khita khitadu waa calaamad xariiqin waa wuxuu ula jeedaa marka waxaa lagu tukanayaa fii khitati abniya dhismooyin calaamadahooda macnaa guryo dhisanoo ka wada abniyadaasoo mujtamicatin ah mid kulansan mujtamica wuxuu ku saarayaa mutafariqa dhismooyinku hadday kala tagsan yihiin waxay leeyihiin jumcaha ma jiro marka maalan halkan hadduu guri ku yaal masaafo kalena uu guri kale ku yaallo meeshaasi qaryo lama yidhaahdo qarya waxaa lagu magacaabaa waa meel guryaheedu ay yihiin mujtamica kuwa kulansan waa inay yihiin tafaruqa iyo ijtimaaca maxaa daabid u ah waxay yidhaahdeen marjicuhum waa marjicuhaa waa ila alcurf waxaa loo celinayaa waa xagga curfiga altafaruq waalijtimaac guryahani ma kala tagsan yihiin mase waxaa loo xisaabinayaa inay isku tuulo yihiin arrintaasi curfigaa loo celinayaa biarbaciina rajulan waxaana lagu oogayaa buu leeyahay jumcahaasi biarbaciina rajulan afartan nin ay an tuqaama biarbaciina rajulan yacni waxaa lagu oogayaa waa afartan nin axraaran oo xor ah baaliqiina qaangaar ah cuqalaa'a oo cuqala mustawطiniina meeshaasi ka wadan dhigtay oo degay almustawطin waa midka meeshaa deegaan ka dhigtay waxaa ku baxaya midka guurguuraya ee tanaqulaya kaa kuma jiro afartankan waxay leeyihin waa inay yihiin afartan meesha deegaan ku ah waa sii caddeeyo wuxuu yidhi xayu meel tuqaamu ljumucatu jumcaha lagu oogayo meesha jumcaha lagu oogayo waa inay mustawطiniin ku yihiin oo ay degan yihiin laa yadcanuuna canhu meesha ay degan yihiin oo jumcaha lagu oogayo ka guuri maayaan ilaa lixaajatin ilaa dani inay keento maahan macnaha ma aha meel ku meel gaar ahaan ay u degan yihiin sheikhu wuxuu meeshaan ku saarayaa dadka reer baadiyaha ah ee reer guuraaga ah dadka reer baadiyaha reer guuraaga ma jirto tuulo ay degaan oo u gooniya soo ma caawa meel bay ku hoyanayaan ama maalmo ay joogayaan u soo naq raacayaan haddana maalmo kadib waa ka wareegayaan oo meel kale u guurayaan kuwaasi tuulo laguma magacaabo waa baadiya ku sugan yihiin kuwaasoo kale laa jumucata calayhim wax jumcaa laguma laha jumcaha waxaa lagu leeyaha waa ahlulmisri waalqarya dadka magaalooyinka degan iyo dadka tuulooyinka degan kuwaas waayo kuwa jumcaha lagu leeyahay laakiin shardiga afartanka nin ah xala waa ka soo hadallaan u malaynaya shardigaasi waa hayru saxiix afartan in loo shardiyo waa madhab bacdu lfuqahaa ay qabaan laakiin sawaab ma ah daliil looma hayo saxiixa wa anlaa tasbiqahaa walaa tuqaarinahaa jumucatun ukhraa waa inaysan ka hormarin oo aysan la xiriirin jumco kale haddii jumco kale ay ka hormarto gadaaluu ka sheegi doonaa oo keeni doonaa hadday laba jumco kulmaan wuxuu leeyahay midii dambeysaa baatila hadday isla xidhiiraan oo hal mar la wada xirtay labadii jumco mid hormarsan iyo mid dambaysana la kala gara waayana hal jumca lasoo isti'naafayaa buy salaaddii waa lagu soo celinayaa hal maraa jumca la tukanayaa masaladan waxay salka ku haysaa ma bannaan tahay tacadud uljumac fii mowdicin waaxid ama fii qaryatin waaxida jumcooyinka inay bataan oo hal meel dhowr jumco lagu tukado oo maalan dhowr masjid oo kala duwan jumcaha lagu oogo ma bannaan tahay shaaficiyadu waxay qabaan iyo maalikiyada waxaana la dhihi karaa waa qowl culummada inta badan ay qabaan waxay leeyihiin tacadud اljumac laa yajuusu laa yajuusu tacadud اljumaci fii mowdicin waaxidi ilaa lixaajatin bay leeyihin ma bannaana jumcooyinku inay bataan hal meel ama hal qaryo ama hal tuulo ilaa xaajaya dani inay keento mooyaane waxaa laga hadlaya ogo waa tuulada yarwa amaa magaalo weyn asna gadaal uu ka sheegi doonaa ee baqdaad oo kale aad ku tusaalaynaya iyo magaalooyinka la midka ah kuwaasoo kale tacadud uljumac laa shaka inuu mashruuc yahay sababtoo ah dadku mowdic waaxida maba deeqo oo ma aha dad masjid iskugu imaan karo halkan laftirkeedana wuxuu ku yidhi xayu laa yashuqu lijtimaacu fii mowdicin waaxid qeydkaasuu ku xira soo ma ijtimaacu ma dhibayo in lagu kulmo fii mowdicin waaxid wax dhiba ma lahan markaanoo kale waa markii la diidan yahay tacadud uljumac ay diidan yihiin diidmadooda maxaa u asala waxay yidhahdeen diidmadeen waxaa asal u ah dhaqankii nebiga sala allahu calayhi wasalam markii nebiga uu joogay sal alla alay slam fi lmadiina saxaabada dhammaantood waxay ku tukan jireen oo jumcaha lagu oogi jiray fii masjidi rasuul sala allahu calayhi wasalam magaalada madiina iyo daafaheeda waa laga imaan jiray sida aahaarta ee axaadiidka ku soo aroortay saxaabada qaarkood waxay ka soo aadi jireen min cawaali lmadiina culamada qaar waxay ku qadareen meel loo soconayo lix kilomitr taqriiban in looga imaan jiray jumcaha oo ay ka soo aadi jireen masaajidka nebiga sala allahu alay wasalam dadka xowla almadiina degan magaalada madiinaha reeraheed masjidka lagu tukanayana masjid waaxid oo ahaa waa masjid rasuul sala allahu alay wasalam waa ku filnaayo waa qaada ijtimaacuna dhib kuma ahayn waxay yidhahdeen bacda rasuul sala allahu calayh wasalam sidaas waxaa sameeyey alkhulafaau raashiduun ayagaa khudbayn jiray dadkuna waxay iskugu imaan jireen masjidka marka ayaga ay joogaan waxay yidhahdeen marka waa camal iyo dhaqan soo jiray haddaanan mashaqo iyo culays lahayn asalku waxa waaye masjidka jaamica ah ee qaryadaas ama tuuladaasi ugu weyn in jumcaha lagu oogo oo asiga la iskugu yimaado si jumcaha loo oogo wuxuu yidhi walimaamu waaxidun imaamkuna waa mid min alarbaciina afartanka ka mid a culimmada qaara marka waxay leeyihiin masaladii hadda aan ka hadlaynay tacadud uljumac fii qaryatin waaxidatin way bannaan tahay qaara sidaa qaba waxaa ka mid ah moxamed ibnu xasan ashaybaani saaxibu abi xaniifa أبو يوسف oo asigana صاaxiب أبي حنيفة qowlkaas waa loo نisbeeyaa waxaa kaloo ka mid ah الإمام ابن حزم رaحimه الله أئmadaas ayagu waxay qabaan inay bannaan tahay تacadud الجuمع في qarيaة waaxidة walow biduni xaaجة xataa hadday dani keenin way bannaan tahay bay leeyihin laakiin markii la fiiriyo xagga dhaqanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo waqtigii khulafaa uraashidiin iyo faa'iidada ay leedahay alijtimaac fii makaanin waaxid laa shaka haddii laga maarmi karo waxaa owlo ah in masjidka jaamica la iskugu yimaado falow naqasuu fi salaati hadday salaada ka nuqsaamaan cani larbaciina afartan imaamku afartanku ka mid yahay walimaamu waaxidun min alarbaciina weeye imaamku waa mid ka mid a arba- afartanka فلو نقصوا في الصلاة هدي كان نقصامان صلاة عن الأربعين أفرتن هدي كان نقصامان أو خرج الوقت أما وقتك أو بحو في أثنائها أي في أثناء الصلاة صلاة دي دحد هذا هدو وقتك بحو أتموها ويدمستريان صلاة دي ظهرا ظهر أهم بيدمستريان هدي أفرتن كيرادان فلو نقصوا في الصلاة عن الأربعين أفرتنك أيضا صلاة الوجيرو صلاة الدحدادة هذا أفرتنك هنلن كدنا أما وقتي صلاة أوبحو وقتي صلاة صومعين وقتي ظهرك وقتي ظهرك بعد ما ذي عصر صوغلة أيضا صلاة الوجيرو صلاة خطبة جمعها هيد أي كو جدا جيران وحي أبدل يا نيدو إن ظهر لما يستران أتموها صلاة سوى لما يستريان ظهرا ظهر أهم بي لما يستريان horaan usoo marnay afartanku inaysan shardi ahayn afartanku shardi ma aha walow shakuu hadday shakiyaan qabla iftitaaxihaa ay qabla iftitaaxi salaa salaada intaysan furfuran waa salaaddii jumcahe intaysan furfuran ka hor hadday shakiyaan waxay ka shakinayaan waa fii baqaa'i lwaqti walow shakuu hadday shakiyaan ay fii baqaa'i lwaqti waqtigii ma baaqiba mase ma aha hadday ka shakiyaan waa waqtigii jumcaha waa waqtigii duhurka weli wax miyaa dhiman mase ma dhinna shakiga hadduu galo shakigaasna goormuu dhacaya qabla iftitaaxiha qabla iftitaaxiha muxuu ula jeedaa waa qabla takbiirati alixraam ah, intaadan takbiiratu alixraam lala imaan ka hor hadday shakiyaan fii baqaa'i lwaqti waqtiga baaqinimadiisa ay ka shakiyaan sallow duhran duhur ayay tukanayaan buu yidhi hadday shakiyaan waqtigii ma baaqibaa mase waa tegey duhuray tukanayaan maxaa yeele waxay leeyihiin jumco waqtigiisa laga shakisan yahay kaa ansixi maayo waa inaad duhur tukato wain shaqa alijtimaacu hadduu ijtimaacu dhibo bimowdicin ay bimowdic yacni mowdic lagu kulmo wain shaqa alijtimaacu hadduu ijtimaacu dhibo ama dhibaato uu yahay oo lagu kulmayo bimowdicin hal meel ka misra wa baqdaada sida misr iyo baqdaad oo kale jaazad waxaa bannaanaanaysa ziyaadatu ljumaci jimcooyinka ziyaadadooda way badnaanaysaa yacni way bannaan tahay jaazad waxaa bannaan ziyaadatu ljumaci jumcooyinka in la ziyaadiyo bixasabi alxaajati xaajada iyo danta xasabkeeda in loo ziyaadiyo macnaa inta mar walba xaajada dantu la eg tahay ayaa la ziyaadinaya haddii laba jumca ay ku filan tahay labada lagu ekaanaya haddii loo ka badan loo badan yahay yani loo baahan yahay oo saddex jumco afar jumco in la ooga loo baahan yahay mar walba calaa xasabi alxaaja waa dantu waxa inta ay keensanayso ayaa la ziyaadinaya waa magaalooyinka waaweyn wain lam yashuqa hadduusan dhibin ijtimaacu kamakkata walmadiinata sida maka iyo madiino weeyaan waa zamanadii hore ama masaajidooda waaweyn buu ka wadaa فأقيمت وحا لأوغيا ويري جمعتان لما جمعة لا شك هذا مكة مدينة ومقالوين آدوا وين مساجد فربضن أيانا جمعة يا جماعة اللقاء أوغا هبا أقوين هذان مسجد الحرام هي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأقيمت وحا لأوغيا ويري جمعتان لما جمعة فالجمعة هي الأولى وإن لم يشق هدو صندب اجتماع كمكة والمدينة هدوسا اجتماع دب لهين sida maka iyo madiina oo kale oo fa uqiimad markaa la oogo jumucataani laba jumco ayadoon ijtimaaci wax dhiba lahayn haddii laba jumco la oogo faljumucatu jumcada dhabta ah ee xaqiiqada hiya aluulaa waa midda hore jumcaha ansaxaysa midda hore wey wathaaniyatu jumcaha labaadna baatilatun baatilo waayibu jumcaha labaad waa buraysaa wain waqacataa hadday dhacaan labadii jumco macan si wada jira hadday u dhacaan yani hal mar hadday labadii jumco wada dhacaan ow juhila ama laga shak laga jaahil noqdo asabqu horumarka labada midii hormartay haddii laga jaahil noqdo istu'nifat waxaa la bilaabayaa jumucatan jumco labadii jumco hor- waa la isla ridayaa markaasaa jumco la tukanayaa jumco kale beddelkoodii waa hadday hal mar isla dhacaan ama laga jaahil noqdo labadii midii horraysa sheikhu wuxuu leeyahay meesha lagu tukanayo haddii aysan dhib ahayn inay dadku kulmaan oo ay tahay maalan tuulo yaroo kooban laba jumcana la oogo tuuladaa maxaa ku filnaa hal jumca ku filnayd soo maaha haddii laba jumco la oogo oo laba jumco la tukado wuxuu yidhi labada jumco midii horraysaa saxiixa midda dambena maxay noqonaysaa baatilo waayagu hadday hal mar wada dhacaan hal mar see wada dhacayaan macnaha takbiiratu lixraama hal mar wada dhacda hal mar bay wada xirteen labadii jumco marka hal maray wada dhaceen ama hal mar ma wada xirana waxaa laga jaahil noqday labadii midii horraysay ma qoladan jumcahoodaa horraysay mase qolada kale waa laga jaahil noqday labadii jumco waa la isla ridayaa jumco ayaana la wada tukanayaa hal jumcaa la wada tukanayaa wey. labadii maxaa la isla- la isla- yani labadoodaba loo wada riday waxay yidhahan waxaa loo wada ridayaa hadda kalama xaqbanimo badnaa tanna waa dhacday midaanna way dhacday isku maray dhaceen ama jaahilaa laga noqday tee la leeyahay way waa baatilay noqonaysaa ma jirto mid baatil waayo la yidhaahdo haddii marka labadooda la kala rajixi waayo waa la isla ridayaa taa bedelkeedana maxaa lala imaanayaa istu'nifat jumcatan jumca la isti'naafayaa weeye calaa kullin daliil ma laha arrintaas in la yidhahdo waa baatil saxiix ma ah salaadaa buraysa in la yidhaahdo qowl sawaaba ma aha laakiin in lagu kulmo fii jaamicin waaxidin hadduu jiro masjid dadka wada qaadi kara laa shaka kullamaa jamaacadu badato ayaa ajarku badanaanaya laakiin hadday dhacdo maalan in masaajid yar lagu tukado ama la qaybiyo ama masa- dhowr masjid lagu kala tukado jumcooyin kala duwan in la yidhaha salaadu baatilo waaye waa fiihi nadar wa arkaanu lkhudbati khudbada tiirarkeeduna khamsatun shan wa tiirarku shan tiir yani khudbadu tiirarkeedu waa shan alxamdu lilah والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله ينتقوضا أو لا دردارمو ركن كواد والحمد لله يعني إن إلهي كما حديثه وكو ركن لبعض والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام إن لو صليو كان سدحاد والوصية بتقوى الله تقوى إلهي إن دتك الله دردارمو وحور يجب ذلك أرنكاس وواجب في كل من الخطبتين mid walba oo labada khudba kamida arrinkaasi waa ku waajib mid walba dhexdeed oo labada khudba kamida arrinkuu sheegaya waa saddexdii hore u soo sheegay alxamdu lilah والصلاة على رسول الله والوصية بتقوى الله saddexdaasi waa waajib في كل من الخطبتين ويتعين waxaana waajibaya buu yidhi lafظ الحمد lafdiga alxamdu inaad tiraahdo lafdigaasaa laazima يعني لفظي كلام استعمالي كرتيد ولا جيدا لفظي الحمد والاستعمال يسا ايضا واجب ولا انا استعمال ويتعين وحا واجب يا لفظ الحمد لفظي حمد والصلاة يا لفظي الصلاة مركا النبي يكون صلينا يسنا لفظ الصلاة وانا استعمال ولا يتعين ما واجب يو لفظ الوصية لفظي وصي لفظ الوصية لازم انا سي واجب ما يعني اوصيكم بتقوى الله ان ترى واجب ما haddaad tidhaahdi ayuha nnaas ittaqu llah waa ku kaaftoomi kartaa buu ku leeyahay lafdiga alwasiya laazima laakiin labada hore maxaa laazima labada hore lafdigaa laazima wey fayakfi waxaa ku filan buu yidhi atiicu llah ilaahay ateeca lafdiga wasiyada laazima ahe haddaad doonto inta iska daysid uusiikum bitaqwa allah ayaa waxaad ku bedelaysaa atiicu llah ilaahay ateeca والرابع شرط أفراد قراءة آية آيات أخرين تيدوي في إحداهما أي في إحدى الخطبتين لبضا خطبة مت كمدا وإن آيات قرآن كمدا على آخرس قرآن الآن إن نقطة صح ما أمبولي خطبة لن إن قرآن لقوي لبضا خطبة مت كمدا وإن قرآن آيات قرآن أو يران وأو يران هل آيات قرآن كمدا على آخرس والخامس شرط الشناد الدعاء للمؤمنين ومؤمنين إن لو دعيو في الثانية أي في الخطبة الثانية خطبة اللبات شروطها شنطة ee sheekh raximah allahu tacaala uu ku sheegay inay arkaan yihiin arkaanulkhudba buu yidhi waa arkaan buu yidhi arkaan macnaheedu waxa waaye shantan mid ka mid a haddii laga tago khudba ma ansaxayso shanta arrimood uu sheikhu sheegay raximahullah sida saxiixa mid khudbada ku xiran lama arko jiritaankeeda shantaba maxaa yeelay khudbada dhuuxay leedahay waxna waa dhuuxiyo asalkii waxna waa waxyaabaha mukamilaadka ah ee khudbada dhammaystiraya lubbulkhudba waa almawcida khudbada dhuuxeeda iyo ruuxdeedu waa mawcido iyo waano inay noqoto waanada lafdi kastood ku cabirto khudba waa kaaga ansaxaysa haddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku furfurtay fii khutabihi alxamdu wahanaa in lagu furfurtaa waa sunna mustaxaba laakiin in la yidhaahdo khudbadii waa buraysaa haddaad dhihi weyso asalaatu calaa rasuuliillah gebi ahaan waa baaba'aysaa arrintaasi daliil saxiixa oo masaladaa ku cad ma jiro lama hayo shaaficiyada markii la yidhi arrintaa maxay u cuskadeen waxay cuskadeen waxay noqotay inuu nebigu ku furfuran jiray sala allahu calayhi wasalam hadduu rasuul ku furfuran jiray waxaan ka qaadanaynaa inay sunno tahay laakiin in la yidhahdo khudbadii gebi ahaan way buraysaa arrintaas sawaab ma ah masaladaasina waxaa si fiican uga hadlay alimaam sidiiq xasan khan raximahullah kitaabkiisa la yidhaahdo alrawda annadiya ee uu ku sharxayo addura albahiya lishawkani raximahullah wuxuu sheegay khudbada dhuuxeeda iyo ruuxeedu inuu yahay almawcida waano waay waanadu marka qofka qofba siiqa iyo lafdi buu u dhigi karaa khudbadaadu waa inay mawcido noqoto waa inay muctamido noqoto mid cuskan kitaabka alla iyo sunnada nebiga sala allahu caleyh wasalam waxaana sunno ah oo mustaxab ah oo nebigu khudbooyinka ku bilbila ku bilaaban jiray sala allahu caleyh wasalam alxamdu wahanaa mana aha jumco keliya xataa khudba khudbatu lxaaja khudba leeraha jirta soo maaha mar walboo dan la leeyahay ayaa lagu furfurtaa khudbatljumucana xaajooyinkay ka mid tah waa lala imaanaya laakiin meesha mualifka raximah llahu tacaala culummadaasi aan sheegna ay ku khilaafeen waxa waay in la yidhaahdo waa rukni haddii lala imaayo lala imaan waayo khudbadu waa baatil meesha waa meesha looga duwan yahay mualifka raximahullah ama guud ahaanba shaaficiyada asalaa calaa rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam waa laga maarmaan in lagu dadaalo oo lala yimaado markay shaaficiyadu arrintan sharaxayaan ama ay ka hadlayaan asalaatu calaa rasuuli illaah sala allahu calayh wasalam qaarkood waxay u fahamsan yihiin arrinta shardigaahi ama rugnigu inuu yahay marka khudbada la gebagabaynayo in nebiga lagu salliyo sala allahu calayh wasalam oo la yidhaahdo inta la akhriyo in allaha yani inta la akhriyo in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala nabiy ilaa aakhiri alaaya ayay waxay leeyihin ku salliya ciddii laydin amray inaad ku sallidaan oo rasuulka ula jeedaan sala allahu alay wasalam arrintaas inay laasimtay ka fahmeen saxiixna ma aha arrintaasi laazim ma aha lafdi walba oo salaa calaa rasuuli llahi sal l slam ay ku jirto way ku ansaxaysaa ninka khadiibka ee khudbadiisa aasaas iyo saldhigu ay u tahay qur'aanka iyo xadiidka hadalkiisa ma ka marnaan karaa asalaatu calaa rasuuli illah sala allahu alay salam kama marnaan karto khudbadiisa maxaa yeele markuu xadiid soo qaado can الnabiy salى اllahu alay slam waa ku salinaya qaala rasuulu اllahi salى اllahu alay slam shuruuxda minhaajka qaar ka mid ah markay cabirayaan asalaatu calaa rasuuli اllah ama rugnigan ay ka hadlayaan waxay ku leeyihiin waxaa kugu filan inaad tidhaahdo salى اllahu عalayhi wasalam khudbada dhexdeed inaad tidhaahdo salى اllahu عalayhi wasalam keliya kugu filan shardi ma inaad aakhir ka geliso shardi maaha inaad aayadda akhriso shardi maaha salaatu libraahimiya kulligeed inaad akhriso waxaa kaaga filan inaad tidhaahdo sala allahu calayh wasalam meeqa jeeraad dhehe marka intaa khudbada ku jirto laa shaka cidda tamaraadaad leedahay mar walba wax nebiga soo hadal qaado sala allahu calayh wasalam baad leedahay oo waad ku sallinaysaa maalinka jimcahana si gaara nebigu wuxuu u booriyey sala allahu alay wasalam in la badiyo in lagu salliyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam alwasiya bitaqwa allah sheikaasaa kuu sheegay lafdigaas inuusan laazim ahayn laasimka iyo muhiimaddu waxaa waaye khudbadu mawcido waayo waa waano waa inaan waano laga weynin khudbadaada waxaana qalada masaajidda qaarna ka jirta oad arkaysaa hadallo la leeyahay waa khudbatu jumuca oo kulligood wada siyaasad ka hadlaaya iyo waxyaabo sheekooyin uu ku shactiraynayo markaasaa maanta o dhan la iska wada qoslaaya waxaad ma moodaa inuu yahay ninkaasi kuwa jilayaasha loo yaqaano ee riwaayadaha dhiga ma moodidba inuu khatiib yahay maanta o dhan dadku u shactiraynaya sheekooyin uu ka sheekaynaya mar siyaasada uu gelayaa duwal iyo wax ku saabsan uu ka sheekaynaya ma aha ujeeddada khudbada sidaas fascaw ilaa dikri illah aawa dikrullah الله سبحانه وتعالى وحول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله هذا ذكرك إلهي ذاتك وحا الله أمري إن ذكرك إلهي آذان ذكرك إلهي وحا أقوه الرئي آذا يعني دقيسان يا خطبة دي خطبة دي جمعة هو خطبة دي وإن صلق يضو نقضه موعظة وانو وانا ذا حقا لك سوقاتا كتابك الله إيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيا وحي مركا أكو شرحي سي أقوال أهل العلم أو أصور نغلينيسو khudbada saldhigeedu waa inay waxyaabahaasi noqdaan shardiga rugniga afaraad waxaa waaye buu yidhi qiraa'atu aayatin fii ixdaahuma in aayad la akhriyo waa ugu yaraan haddaad dadka wacdinayso ma ahan inaad adigu warkaaga ku wacdiso keliyihiisa hadalkaagoo mujarada saameyn gaara ma leh waxaa ka saameyn badan aayaadka qur'aanka waxaa ka saameyn badan axaadiida nebiga sala allahu caleyh wasalam qofkaan labadaas ku intifaacinna karatulkalaam ku intifaaci maayo hadal tiro badanood sheegto kama faa'iidaysanayo qofkii labadaa ku faa'iidi waaya waxaa marka habboon qofka khatiibka ah khudbadiisu inay u badato nusuusta iyo adilada wixii uu hadala uu ku sharaxayo markaa ha ku sharxo ama culammada uu ka soo naqlinayo ama asiga uu bayaaninayo caddaynayo laakiin saldhigii aasaaska waa inuu noqoto aayaat min kitaab illaah iyo axaadiid min sunnati rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam oo saxiixa marka horena waa inuu sixada iska fiiriyo maaha axaadiid daciifa inuu soo aruuriyo rugniga shanaad waxaa waaye buu yidhi in mu'miniinta loo duceeyo rugnigaana rugni saxiixa ma aha in la duceeyo hadda ka hor mas'aladaa waa ka hadalnaan u malaynayaa fi lkhudba xadiid waxaa jira fii saxiix muslim ku jira tafsiirkiisa la isku khilaafay culammada qaarna ay ku fasireen duco amaa xadiidka ku jira buluuqu lmaraam aan ku soo marnay oo ah in loo ducaynayo lilmu'miniina waalmu'minaat xadiid daciifa waay xiga xadiid daciifa waay calaa kullin qofka hadduu duceeyo fii aakhiri alkhudba asagoo xadiidkaa muslim daliishanaya waa u mashruuc way u bannaan taha laakiin in la yidhahdo waa rukni oo hadduu ducey waayo khudbadii baa baaba'aysa sawaab ma aha وشhuruuطهmaa ay شhuruuط الkhudbatayn labada khudbo shuruudoodu الطahaaraةu والsitaaraةu وawuquucuhumaa fii waqti ظuhri labadaa khudbo waxaa loo shardiyaa aلطahaarة طahaaro waa loo shardiya culamada qaar waxay leeyiin طahaaro looma shardiyo laakiin mualifka wuxuu leeyahy طahaaro waa loo shardiya kow inuu qofku طaahir yahay والsitaara waxaa kaloo loo shardiya asturaad ووquucuhumaa iyo labadaa khudba inay dhacaan fii waqti duhri shardigan shardi saxiixa waqtiga duhurka waa inay dhacaan maxaa yeele waqtiga duhurka waa waqtigii jumcaha qabla salaati salaada horteedna waa inay dhacaan wاlqiyaamu fiihimaa iyo in la istaago labada khudba dhexdood labada khudba waa in la istaago sidaasaa asala khudbada jimcaha fadhi laguma akriyo rasuulka calayh salaatu wasalaam istaaguu ku akrin jiray khulafaau raashidiinna sidaasay ahaayeen cuhmaana waxaa laga soo naqliyey radia allaahu canhu markuu waa yeeloobay ou daciifay ou taag darnaaday inuu fadhi ku khudbeeyey markaana maxaa keenay fadhigaasi xaajaa keentay oo waxay la mid tahay khadiibka asoo hadda khudbaynaya haddii nabar qabto uu la taagnaan waayo maxaa mashruuca maxaa u bannaan inuu fariisto way u bannaan tahay fadhigan waxaa keenaya xaajada iyo dantaa keentay wa ilaa asalka waxaa waaye istaag in lagu khudbeeyo وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما وتركوك قائما كلمة قائما waxay tusinaysaa inuu nebigu taagnaa sala allahu calay wasalam khudbada sidaa wa khudbada istaagaa lagu akhrinaya waalqiyaamu fiihimaa waalqucuudu iyo fadhi baynahumaa ay bayna alkhudbatayni la fadhiisto xadiid ibni cumar kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalama yakhtubu khudbatayni yafsilu baynahumaa bijuluus rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu khudbayn jiray laba khudbo wuxuuna ku kala saari jiray ku kala goyn jiray fadhi khudbada koowaad iyo midda labaad maxaa lagu kala garanaya fadhiga udhexeeyaa lagu kala garanaya khadiibka khudbada hore markuu khudbeeyo waa fadhiisanayaa tan labaad markaasuu soo istaagaya ورفع الصوت iyo codka kor loo qaado fiihima ay fil khudbatayn labada khudba dhexdood bixaythu meel yasmacuhu oo maqlayo 40 afartan afartan kaasoo tancaqidu bihim ay bisababihim ayaga sababtoodu ay la guntamayso aljumucatu jumcaha afartanka sababtoodu jumcaha la guntamayo waa afartankii shuruuda lahaa waa afartankii sifaadka lahaa ee uu sheekhu lahaa waa inay yihiin rag waa inay axraar yihiin waa inay baaligiin yihiin waa inay cuqalo yihiin waa inay mustawdiniin yihiin kuwa sifaadka u sheegay waa kuwaas ula jeedaa asiga laakiin shardigaasi waa soo marnay inuusan saxiix ahayn amaa rafcu sawti fi lkhudba waa sunna cod gaarsiin keliya ma aha xataa codka hadduu dadka gaarayo in khudbada codka kor loo qaado waa sunnadii nebiga sal ly slam kama fi xadiidi jaabir radi allahu canhu rasuulka hadduu khudbeeyo ixmarat caynaa calaa sawtuhu waxmarat caynaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadduu khudbaynayo codkiisa kor u qaadi jire indhihiisuna way gaduuda jireen washtadda qadabu caradiisuna way darnaan jirtay kaannahu mundiru jaysh waxaad moodaa buu yidhi nin ciidan u digaya ninka ciidanka u digaya si sa- si jilcan ulama hadlo si yacni balaaqa ay ku jirto xeel dheer ayaa loola hadlaa ciidanka si cadowgooda uga gaashaantaan waxaad moodaa buu yidhi nin ciidan u digaya codka kor u qaadi jiray nebigu sala allahu alay wasalam codkar u qaadidaasi fawaa'id badanaa ku jirta kow dadka codka way maqlayaan si waadixay u wada maqlayaan marka labaad intibaahoodu waa badnaanaya markuu khadiibka kor u hadlayo dadku inta badan way baraarugayaan laakiin markuu khadiibka inta warqad la soo istaago iska tactaceeyo ee marba xaraf ou kiciyo kulli waa la wada hurdoonaya waad aragteenaa u malaynaya dadka qaar markay khudbo akhrinayaan yacnii warqad caadi u iska akhrinaya ma moodid khudbadu inay ka duwan tahay hadalka caadiga ah markaasaa marba meel ku hakanaysaa ilaan waa khud baan diyaarsanayn mararka qaar waa kickicinaya waxyaabuhu akhrin lahaa waa jejebinaya waa ku celcelinaya waxaase khudbaday nahda ka qaadaysaa dadka dhanna waa ku caajizayaan intii fahmaysa xataa waa ku daalayaan laakiin khudbadu markay diyaarsan tahay khadiibka codkiisa uu sarreeyo hadalkana uu ku qaabilayo dadka xaadiriinta ah inay baraarugaana aada u badan inay baraarugaana aada u badan hadduu baraarug yimaadana waxaa imaanaya in khudbadii laga faa'iidaysta in badan wa sunanuhumaa labada khudbo sunnooyinkoodu waxa waye mimbarun khudbooyinka labada khudbo waxaa loo sunneeyaa mimbarun mimbar waa inuu jiro khadiibku koro ow mowdicun caalin ama meel sarraysa haddii mimbar uu jirin waa inuu meel sarrayso koro wa an yusallima iyo inuu salaamo ayaa sunnaa idaa dakhala hadduu soo galo wa idaa sacida iyo hadduu mimbarka koro idaa dakhala markuu masaajidka soo galayo yani wuxuu salaamayaa dadkuu soo maraayo markaa ee masaajidka ku jira wa idaa sacida ay wa idaa sacida almimbar iyo hadduu mimbarka koro mimbarka markuu koro wuxuu ku bilaabayaa ugu horeeya waa maxay inuu xaadiriinta salaamo oo assalaamu calaykum waraxmat ullahi yidhaah wayajlisa waana fadhiisanaya waxaa kaloo sunnaa inuu fadhiisto xataa yu'adana ilaa la aadimo halkan waxaa ku jira looma sunneeyo khadiibka hadduu masaajidka soo galo inuu yidhaahdo taxiyat lmasjid aan tukanaya sunno uma aha fii xaqi lkhadiib ama uu yidhahdo waan sunnaysanayaa sunno ma ah khadiibka hadduu masjidka soo galo mubaasharatan waxaa la rabaa inuu mimbarka koro dadkana uu soo wajaho asoo salaamaya kadibna uu fadhiisto asiga waa laga soo istitnoodaa taxiyat lmasjid fii xaqihi waa laga soo reebaa wayajlisa inuu fadhiista buu yidhi xataa yu'adana ilaa la adimo wayactamida waxaa kaloo sunnaa inuu cuskado calaa sayfin sayf ow qawsin ama qaanso inuu cuskado ow casan ama ul wayuqbila calayhim iyo waxaa kaloo la sunneeya inuu qaabilo dadkii fii jamiicihimaa ay fi fii jamiici alkhudbatayn labada khudba dhammaantood dhexdooda inuu qaabilo dadka ayaa la sunneeya dadkuu qaabilaya ayagana maxaa laga rabaa ayagana inay khadiibka soo qaabilaana laga rabaa la- khaasatan dadka labada jiha ka jira khadiibka jihat اlyamiin iyo jihat اlyasaar maadaama ay qibladii ku jeedaan dadka qaar waxaad arkaysaa ayagoo qiblada iskaga sii jeeda khadiibkana uu khudbaynayo xagga khadiibka aan soo fiirinayn arrintaasi sunno ma aha sunnadu waxaa waaye in khadiibka lasoo qaabilo markuu khudbaynayo qaabilaadaasi waxay keenaysaa baraarug markaad fiirinayso waxay keenaysaa inaad la socoto laakiin haddaadan fiirinaynin jihadiisa iyo dhinaciisa qofkaasi waxaa ku badnaanaya kaflada seefta ama ul ama qaanse iyo wixii la mid a calaa kullin wuxuu ictimaado cuskado inuu khadiibka qabs- qabsado markuu khudbaynayo sunno waayo culamada qaara waxay yidhahdaan sunno ma ahee rasuulku wuxuu qaatay sala allahu alay wasalama markuu da- yacni waa yeeloobay oo da'diisu ay weynaatay ayuu liajli dacfi u cuskaday usha arrintaas saxiix ma aha in la yidhaahdo liajli dacfi buu nebigu u cuskaday saxiix ma aha arrintaani sunno waayo nebigaa looga dayanayaa sala allahu calayh wasalam lidaalika waxaa sunno ah khadiibka markuu khudbaynayo inuu ul qabsado waa sunna waljumucatu jumcooyinkuna ragcataani laba ragco way jumcuhu waa laba ragco waljumucatu salaada jumcaha ragcataani waa laba ragco usha qabsashadeeda waxaa jirta maraysan suurogelaynin waa goorma masaajidda qaar waxaaba la dhisay mixraab ayaa u dhisan mixraabka u dhisanna wuxuu leeyahay meel khadiibku galo hadduu khadiibka yidhahdo marka meeshaasaa ul ku qabsanaya dadkiiba is arki maayaan ila waxaa ka xigsanaya meesha dhisneeda ka xigsanaysa wuxuu ku qasban yahay meesha derbigahe ugu tala galeen inuu khadiibka gacmaha saarto inuu soo istaago halkaas hadduu halkaas istaago ul halkaasi ma ku qaban karaa kuma qaban karo waa ku culusta laakiin hadday suuragal u taho masaajidka maalan ee, derbigaas u dhisan iyo meeshaas khadiibka uu galayo uusan lahayn ka masjidina haada waa u fududahay inuu khadiibkii qabsado usha oo ushaasi cuskado والجمعة جمعها ركعتان لبر ركعة ويقرأ في الأولى مد أجوه الرئيس وحو أخرنيا الجمعة سورة الجمعة وأخرنيا وفي الثانية ركعة لبعضنا المنافقون بو أخرنيا محاك الله سنة سورة الأعلى في الركعة الأولى هي سورة الغاشية في الركعة الثانية ومن أدرك قفك هليلة مع الإمام إمامك معيس قفك هليلة الركوع الثانية أي ركوع ركوع الركعة الثانية ragcada labaad rukuucdeeda qofkii imaamka haleeloo soo gaara waطma'anna oo ku xasila rukuucda faqad adraka aljumucata jumcihii waa soo haleen qofka muxuu salaada jumcaha ku soo gaari karaa waxa ugu yar ee qofka jumcaha uu ku soo gaari karo waa biidraaki rakca waa inuu ragco soo gaaro ragcana maxaa lagu soo gaari karaa biidraak rukuuc ayaa lagu soo gaari karaa sida saxiixa waa inaad rukuucda ku soo gaarto haddii marka qofka masaajidka soo galay ee uu sa- yacni qofka salaada jumcaha raba inuu tukado hadduu masjidka soo galo ayadoo imaamku uu rukuucsan yahay ragcadii labaad ee uu salaadii xirto rukuucdana imaamka uu ku haleelo rukuucdaasina uu ku xasilo qofkaasi salaadii jumcaha ma soo haleele waa soo haleele markuu imaamka salaamo noqsado maxaa u dhiman uu tukanaya qofkaasi hal ragcuu tukanaya maxaa yeelay qofkaasi qof jumcihii soo gaaro wa hadduu jumco soo gaaro jumcuhu laba ragco wa hal ragca imaamkuu la tukaday ragcada u dhiman ayuu la imaanaya u dhammaystiranaya wain adrakahu ay wain adraka hadduu wain adrakahu hadduu imaamka soo haleelo ama wain adraka alrukuuca rukuucda hadduu soo haleelo bacdahu ay bacda arukuuc rukuucda kadib ama wain adraka alimaama saas dhe. hadduu imaamka soo haleelo bacdahu ay bacda rukuuci rukuucda kadib rukuucdii labaad kadib hadduu imaamka soo haleelo faatathu ljumucatu jumcadii waa dhaaftay bu imaamkii oo rukuucdii ka soo kaco yidhi samica allahu liman xamida ayaad soo gaartay waa ragcadii labaad jumca waa ku dhaaftay salaadii imaamka waa la xihanaysaa markuu salaada ka baxo ou salaamo noqsado meeqa ragca lagaa rabaa afar ragca lagaa rabaa macnaheeda duhura tukanay waaye mar haddii jumcaha ku dhaafay jumcaha bedelkiisu muxuu ahaa duhur waa inaad salaadii duhur la timaado waaye فاتته الجمعة جمعها أيا ضعفي بوير فينوي الجمعة جمعة أي نيسنا يا خلفه إمامك قداشيسا فإذا سلم هدو إمامك سلاما نقصان هدو إمامك سلاما نقصان أتم صلاة دي سواء دميستريا ظهرا ظهر أهم بو دميستريا صلاة دي ظهر أهم بو تكنيا لكن شيخ عكلية hadduu imaamka soo gaaro isagoo rukuucdii ka soo kacay wixii rukuuc ka dambeeya ragcada labaad rukuucdeeda wixii ka dambeeya hadduu imaamka soo haleelo markaad salaada xiranayso maxaad niyeysanaysaa yaa niyadaadu waa maxay niyatu duhri miyaa mase waa niyatu ljumuca waxaa hadda niyeysanayso waa niyatu ljumuca maxaa yeelay imaamkaada inaad niyadiisa ku raacdaa la rabaa imaamku muxuu niyeysan yahay oo tukanaya jumuca adiga macalimaama hadda salaadii la gashay waxaad niyeysanaysaa jumuca laakiin markuu imaamka salaamo noqsado atama duhran duhur oo dhammaystiraya macnaa afar ragco duhur oo la imaanayaa wey ninkaasi ilin salaad jama jumco sooma haleelin wayundabu waxaa loo sunneeyaa limuriidiha ay limuridi limuriidi ljumuca limuriidiha waa midka jumcaha doonayo waxaa loo sunneeyaa an yaktasila inuu qubaysto cinda dahaabi markuu jumcaha aadaya agteed waa loo sunneeyaa wey inuu qubaysto sida saxiixaana qubaysku waa waajib غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وأمر أدو أحد كين جمعها إيمانيو حق بيستوي النبي صلى الله عليه وسلم قبيسك جمعة واجب هرن وأصامرنا ويجوز وحا بنان إنو قبيست من الفجر لقصوا بالله فجرك وحي كدن بي إنو قبيست ويبنانته لكن قبل الفجر ميا معايا قبل الفجر يوم الجمعة مجهول maalinka jumcaha xaguu ka bilaabmaya yowm اljumca waxay ka bilaamaysaa bacda طuluuci اlfajri soo maha markuu waagu dilaaco ilan maalinka halkaasuu ka soo bilowdaa markaasaa lagu ogolaya wixii ka dambeeya inaad qubaysato quslu yowmi اljumca ama habeenkii aan qubaysanaya inaad tirahdo habeenkii jumcaha kama tirsana ma aha maalinkii jumcaha wayajuuzu wuu bannaan yaha buu yihi qubaysku min alfajri fajarka laga bilaabo fain cajaza hadduu qubayskii ka caajizo ou awoodi waayo tayamama waa booraysanayaa buui hadduu qubayska ka caajizo waa booraysanaya maxaa u daliil inuu booraysanayo waxay yidhahdeen waxaan ka qiyaasanaynaa qubaysyadii waajibka ahaa ee hadduu qofka ka caajizo ama tahaaradii waajibka ahaydoo qofka markuu awoodi kari waayo maxaa bedeli jiray tayamumaa bedeli jira soo ma janaabuu qabaa biyihiina waa isticmaali waaye muxuu samaynayaa waa booraysanayaa tanna sidii oo kale waayo waa taasaan uga qiyaasanaynaa bay yidhahde laakiin saxiix ma aha hadduu awoodi waayo inuu qubaysto khudbaduu aadaya tayamum waajib ma ah laazimna ma aha wa an yatanadafa waxaa kaloo la sunneeyaa buu yidhi inuu isnadiifiyo bisiwaakin caday inuu yacni isku nadiifiyo inuu isnadiifiyo bisiwaakin ay bisababi siwaakin caday sababtii wa akhdi dufrin iyo ciddi qabashadeeda wa shacrin iyo tin qabashadeeda waqaطci raa'ixatin kariiha iyo raa'ixo la karaahiyeysanayo jarideeda waxyaabahaasoo dhan inuu isku nadiifiyo ayaa la sunneeya waxaa sunnaa qofka inuu isnadiifiyo inuu isnadiifiyo waxaa qaybkaa inuu cadaysto cadaygana waa ogtihiin waa sunna mararka qaarna ama xaaladaha qaarna waa sunna mu'akada oo la adkeeyo afkaaga waa inaad nadiifiso koow waxaa kaloo nadaafadda ka mid a hadday cidiyaha kugu baxeen waa inaad cidiyaha iska jarto fidraday ka mid ahayd soo maahan taqliimu ladfaar taqliimu ladaafir in cidiyaha la iska jaro wa shacrin iyo tin in ayadana la qabto la iska jaro timuhu hadday kugu baxaan nadaafadoodana aadan ilaalin karin waa inaad iska jarto timaha timaha madaxa haddaadan nadaafadooda ilaalin karin laakiin inaad tirahdo timahan daysanayaa waa sax nebigu timaha waa daysan jiray calayh isalaatu wasalaam ilaa garbuhu u gaaraan laakiin nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu ahaa kan dadka ugu nadaafadda badan amaa inaad tirahdo timaha daysanaya kadibna injiri kugu dhalato waa musiibo waay taasi nadaafad darro waay ama timuhu intu isku dhegdhegaan ay soo shiiraan nadaafad darro darteed qofkaasoo kale aan timaha ilaalin karin fii xaqi waa inuu timaha iska jaro iska gaabiyo maaha inuu yidhaha waa daysanaya kadibna nadaafad darro ay la qurmaan sidaasoo kale timaha hoose ayagana waxaa sunno ah waa xalqulcaana ayagana waa in la jaro waa in la jaro inay kugu bataan nadaafad darrada ay qayb ka tahay waxaa la mid a timaha kilkilaha ku yaalla ayagana waa in la jaro oo nebigu waa tifi jiray sala allahu calayhi wasalam wuxuu yacni sharciyeeyey ama sunnay in la tifo waqaطci raa'ixatin kariiha iyo in la jaro buu yidhi raa'ixo la karaahiyeysto raa'ixa la karaahiyesto macnaha shiirkii waaye hadduu qofka soo shiirayo waa inuu ku dadaalo inuu shiirkaas jaro ilan bulshou dhex tegayaa masaajidkii buu imaanayaa jamaacadii buu dhex gelayaa wax la dhibsado waa inaysan muslimiinta kala kulmin qofkaasi wax walba oo dadka dhibsan karaan marka hore inuu iska zuuliyaa la rabaa wayatadayaba waxaa kaloo sunno ah inuu iscarfiyo wayalbasa uu labisto axsana hiyaabihi dharkiisa midka ugu fiican wa afdaluhaa dharna waxaa ugu fadli badan albiidu dharka cad dhar cad inuu qaataa ugu fadli badan walimaamu imaamkuna yaziidu calayhim dadka waa ka dheeraanaya fi ziinati quruxda dhexdeeda imaamka khadiibka waxaa la rabaa buu le dadka kale inuu ka qurux bato macnaha wuxuu ka wadaa inuu ku xeel dheeraado inuu isa soo nadiifiyo dhar fiicanna uu soo qaato wayukrahu lilmar'ati gabadha waxaa loo karaahiyeystaa idaa xadarat hadday soo xaadirto khudbadii ama jimcihii waxaa makruuh ah aiibu iibka raggaa loo ogol yahay inay isa soo carfiyaane gabadha waa makruuh fii xaqiha inay iib soo marsata weyne wa faakhiru hiyaabi iyo dharka midkiisa sarreeya dhar qurxoon indhaha soo jiidan kara inay kusoo labisata ma aha maxaa yeele arrintaasi ayadana fidnay u tahay ragga arkaya ama ay dariiqa ku marayso ay la kulmaysana fidnay u tahay fidnay u tahay wayubakira waxaa kaloo sunno ah inuu soo kallaho xadiid abi hurayra waa taqaanaanaan u malaynaya man raaxa fi saacati اlأulى fakaأnamaa qaraba badanatan وman raaxa fi saacati الثaaniya fakaأnamaa qaraba baqaratan ilى aakhirihi ilaa saaca alkhaamisa laga soo gaaro waafdaluhu waxaana ugu fadli badan buu yidhi min alfajri laga soo bilaabo fajarka tabkiirkay kalahaada waxaa ugu fadli badan buu yidhi fajarka in laga soo bilaabo macnaha wuxuu ka wadaa salaada subax markaad tukato wixii ka dambeeyaba inaad masaajidka ku nagaato ilaa khudbadii laga gaarayo waa mida ugu fadli badan wey wayamshi waa soconaya markuu khudbada aadayo bisakiinatin wawaqaarin deganaan iyo wawaqaarin haybo ayuu ku soconaya yacni si degan oo wanaagsan ayuu u soconaya degdeg iyo ororod kuma jira wey walaa yarkaba kori maayo yani waxaa mustaxab u le inuusan gaadiid korin ilaa licudrin ilaa cudurdaar mooyaane sida in meeshu u socdo ay fog tahay gaadiid muxuu u diiday wuxuu leeyahay tillaabooyinkaasi faraha badana loo qoraya reer banu salima markay codsadeen in masaajidka ay ka ag soo ag dhowaadaan ama ay damceen inay guri dhul ka gataan masaajidka agtiisa rasuulkaa loo sheegay sala allah alay slam waxaa la yidhi banu salima waxaa waxay rabaan inay soo dhowaadaan oo waxay leeyihin masaajidka nebigaan ka soo agdhowaanaynaa sala allah alay slam wuxuu yidhi yaa bani salima diyaarakum tuktab aathaarukum banu salimow guryihiinna laasima meeshaad degan tihiin ha ka soo guurina raadkiinnaa la idin qoraya tilaabo kastoo qofku qoro tilaabo kastoo qofku qaado ajarna waa loogu qorayaa dembina waa loogu dhaafayaa tilaabo walba u qaado kala ajar badan marka ninkii kun jeer soo tillaabsaday iyo midkii shan boqol soo tillaabsaday waa kala ajar badan yihin midkii konton tilaabo soo qaaday iyo kii boqol soo qaadayna waa kala ajar badan yihin marka nebiga alai slat slam wuxuu leeyahy fogaanshaha ajar badana idinkugu jira eh ha soo dhowaanina aahaartiina la idiin qoraya wayadnuwa min alimaami waxaa kaloo sunnaha inuu imaamka ka ag dhowaado meel fog inuusan fadhiisanin imaamka uu ka ag dhowaado si uga faa'iidaysta khudbadii wayashtagila waxaa kaloo sunnaa inuu ku mashquulo bidikri wاtilaawati wاsalaati dikriga ilaahay subxaana wa tacaala iyo tilaawat اlqur'aan qur'aankoo la akhriyo iyo salaad saddexdan arrimood inaad waqtiga looga faa'idaystaa la rabaa dadka qaar masaajidka wuxuu imaanayaa subax hore laakiin waxaa laga yaabaa akaru waqtihi inuu ku bixiyo sheeko miday is yaqaanaan oo masaajid kula kulmaya ama saaxiibkiisao kula kulmaya halkaasaa waxaa loo dhaqaaqaya in la kaftamo iyo in la sheekeeyo khayr badana halkaa kugu dhaafaya maadaama mowdica aad joogtid ay tahay mowdic cibaada fursadaana la raba inaad ka faa'iidaysato ha ku mashquulin ilaa waxyaabahan sheikhu sheegaya mooyaane ku mashquul bidikri اllah subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar astaqfir اllah wa atuubu ilayh alfaadaha la midka iyo inaad ilaahay baryayso ducaysanayso watilaawati ay tilaawati اlqur'aan qur'aanka inaad akhrisad uga faa'iidaysato wasalaati iyo salaada tatawucaad inaad tukato tatawucna waa mid kuu furan walaa yatakhataa kama tillaabsanaya buu yidhi riqaaba annaasi dadka qoorahooda dadka inaad ka dulboodboodo oo qoorahooda aad ka tillaabsatana ayadana mashruuc ma ah lama ogola fa idaa wajada hadduu helo furjatan meel bannaan laa yasilu ilayha meeshaasoo laa yasilu ilayha uusan gaaraynin إلا بالتخطي ilaa tillaabsi mooye si kale hadduusan ku gaari karin lam yukrah takhadiga markaa lama karaahiyeysanayo asalka waxaa waa qofka hadduu masaajidka soo galo ee uu arko inay sufuufta buuxaan meeshii markaa ugu soo horeysee u bannaan waa inuu fadhiisto saasaa asala oo dadka uusan ka tiltilaabsan ama uusan ciriirin laakiin mararka qaar waxaa dhici karta fursad dadka qaar ka ilduufeen inaa adigu hesho fursad dadka qaar ka ilduufeen kuwii kaa soo horreeyay aysan ku baraarugin oo waxaa suuragala safka hore ama kan labaad meel ka bannaan inaad aragto dadkii ka dambeeyey oo sufuuftii safkaas ka dambeysay ku jirana aysan ku baraarugin way iskaga mashquulsan inay qur-aan akhristaan ama inay adkaar la yimaadaan ama inay salaad tukadaan meeshaasina waa bannaan tahay adiga ishaadaa ku dhacday ma gaari kartid ilaa bitakhati ilaa inaad tillaabsato dadkii dhex marta mooyaane markaanoo kale takhadiga ma lagu ogol yahay sheekhu wuxuu leeyahay waa loo ogol yahay lam yukrah lama karaahiyeysanaya buu yidhi takhadiga xaaladdan maxaa yeelay xaajaa keentay oo meeshaas bannaan inuu galo waxay ka mid tahay min almusaaracati ila alkhayraat wayaxrumu waxaa xaaraama an yuqiima rajulan inuu nin joojiyo wayajlisa makaanahu booskiisana uu fadhiisto inaad tidhahda kaalay kadibna aad meeshiisa ka fadhiisato xaaraam waay dadka qaara saas u khiyaana dadka qaar waxbaan kuu sheegayaa buu leeyahay ama howlo u dirayaa iyo wuxuusan markaa u baahnayn ama dan weyn uusan kale wuxuu leeyahay meeshaas wax iiga soo qabo xeeladii meesha u socdana waa maxay inuu booska ka fadhiisto u rabaa ficilkaasi xaaraam waaye wayaxrum waxaa xaaraama buu yidhi an yuqiima rajulan inuu nin joojiyo wayajlisa makaanahu booskiisana uu fadhiisto fain qaama hadduu ninkii istaaga meesha fadhiyey biikhtiyaarihi khiyaarkiisa hadduu ku istaago jaaza way bannaan tahay inuu meeshii fadhiisto ninkan waa istaaga waa iska tegey maxaa kuu bannaan makaankii uu ka tegay inaad fadhiisato maxaa yeele hadda waa masjidoo lama kala lahaa wayukrahu waxaa la karaahiyeystaa buu yidhi an yu'thira hayrahu inuu hayrkiisa hormariyo bisafi alawali safkii hore inuu ku hormariyo aw bilqurbi min alimaami ama dhowaanshaha imaamka loo dhowaanayo inuu ku hormariyo wa bikulli qurbatin iyo wax walboo ilaahay loogu dhowaanayo inuu ku hormariyo makruuh waay iithaaru lqurubaat mas'aladii ahayd oo hadda kahor aan ka soo hadli jirna waaya miduu hadda sheikhu ka hadlayo masaladaasina waxaan soo marnay ama aan akhrinay kalaamu limaam ibnulqayim raximahullah uu leeyahay lama karaahiyeysto bal waxaaba suuragala buu leeyahay ninkaani wax bixiyey ee khayrkii hormariyey inuu ka ajar bato kii loo hormariyey meesha ee la fariisiyey inuu ka ajar bato ayaa suuragala calaa kulli hadalkaasi waa dheeraa waana ka soo hadalna masaladaas sida saxiixaana waa inaysan makruuh ahayn wayajuusu waxaa bannaan buu yidhi an yabcaa inuu diro man ya'khudu lahu qof asiga u qabanaya buu yidhi mowdican meel meeshaasoo yabsutu shay-an yabsutu ou fidinayo shay-an shay uu fidinayo fiihi meeshaa dhexdii laakiin ligayrihi laakiin asiga hayrkii waxaa u bannaan isaalatuhu waxa meesha la dhigay inuu zuuliyo waljuluusu makaanahu iyo booskiisa inuu fadhiisto sheekhu wuxuu leeyahy waxaa la ogol yahay inaa qof la diro maalan inaad tiraahdo masaajidka iga sii hormaro sajaayadda ii sii dhig safka hore sajaayadda ii sii dhig waa bannaan tahay buu leeyahay laakiin qofkaasi khayrkii asna waxaa u bannaan buu yidhi inuu iska qaado sajaayaddii iyo wixii meesha la dhigay oo inta iska tuuro meesha uu fadhiisto calaa kullin xaj alxajzu fi lmasaajid waa bidca muxdatha masaajidda in xajzi laga sameeyo xajzi macneheedu waa maxay boos celis in la sameeyo oo aad tiraahdo meeshaan anaa leh ama sajaayad dhig ama cimaamad dhig ama kitaabo dhig inaad tirahdo mawdican anaa iska leh kadibna aad ka tagtood ka danaysato dadka kalena aad ka manciso arrintaasi arrin bannaan ma aha sababta aysan u bannaanaynna waxaa waaye masjidku waa waqfun lilaah waa beytullah adigana ma lihid ninkan kale imaanayana ma laha macnaheedu waxa waaye marka waa meel dadka ka dhaxaysa wax dadka ka dhexeeya si gooni adiga sidee ugu qaadata marka yaa ku siiyey ilaa waxaad gooni u yeelata soo maaha waxaad milkigaagaa waay masjidkuna waa baytullah haddaad sajaayad dhigato tidhaada inta anaa iska leh macnaheedu waxa waaye meel waqafki ka mid ah ayaad adiga milki ahaan sheegatay ood leeda anaa iska leh arrintaasina sharci ma ah marka hadalka shiiqi ah waxaa bannaan inaad sii dirto qof boos kuu sii qabta kalaamkaa saxiix ma ah boos ha la iisii qabtay inaad tidhaahdo sajaayada masaajidka aad sii dhigtana waa arrin baatila waa bidca wax la ogol yaana ma ah waana meesha aan u malaynayo odayaasha qaarkood inay ka keeneen inay sajaayadaha masaajidda dhigtaan masaajidda magaalada haddaad tagto waxaa arkaysaa mararka qaar nin odayaha masaajidka safka hore wuxuu dhiganayaa ku-aadanka imaamka sajaayada u taala sajaayadaas maba la qaadaba meesha iska taalla habeenkii hadduu hooyaadaya xataa waa uga hooyaadaya habeenkii waa ka jeef tegayaa subaxdii gurigiisii ilmihiisii reerihiisu iskaga soo daahayaa duhurkii u imaanaya markii la addimayo salaada markaasuu leeyahy aawo sajaayadeeda waa dagaal haddii la qaado wuxuu leeyahy sajaayadeeda aawo halkaanaan dhigtay anaa iska lahaa meesha waxaad mooddaa boos oo cabirtay inay tahay arrintaasi qalad waay masaajidda xajsigoodu ma bannaana ويكره الكلام كلامك ولا كراهية استابير والصلاة هي صلاة حال الخطبة حالة خطبة ولا يحرمان حرام نقوم أيام ولا كراهية استا كلامك هي صلاة مركي خطبة الوجرة لكن لابد إن لي ماذا حرام فإن دخلها دو صاقل صلى التحية فقط تحية المسجد كلي أي تكنيا ويخففها تحية المسجد وخفيفنيا شيخ وحلا وحلا كراهية استا الكلام والصلاة هذا الكلام iyo salaada xaala alkhudba xaaladda khudbada lagu jiro markuu khadiibka khudbaynayo in la hadlana waa makruuh salaad in lala yimaadana waa makruuh salaadda maxaa laga soo reebayaa taxiyat lmasjid aa laga soo reebaya taxiyat masjid waa lala imaanaya makruuh ma ah laakiin kalaamka sheikhu wuxuu ku sheegay inuu makruuh yahay wuxuuna daba dhigay walaa yaxrumaani labadooda xaaraam noqon maayaan buy sida saxiixaana kalaamku waa xaaraamo في حال الخطبة خطيب كمركو خطبينيو إن لهضلو حرام إن لي راهضو مكروه كما فيلنا ما بنانا مسألة عن مسألة علماء اسكو خلافين شافعي وا مكروه مركي ليهن waxay ka soo qaadanayaan waxay leeyihiin adiladan jamcinayna oo adiladu waa maxay waxay yiraahdeen nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu yiraahday ida qulta li saahibika ansit wal imaamu yaxtubu faqad lagawta lagawi waa samaysa waxaa kaloo axaadiida qaar ku soo aroortay bay yidhaahdeen in jamaacada qaar ka mid ah khadiibka ay la hadleen oy u jawaabeen sida nebiga calayi salatu wasalaam ninkii masaajidka soo galay ee fadhiistay markuu ku yidhi yaa fulaan asallayta ragcatayni muxuu ku jawaabay qaala laa qaala qum farkac ragcatayn iyo xadiidu anas ninkii acraabiga ahaa ee yowm aljumuca soo galay asoo istisqaa dalbaya oo yidhi yaa rasuula allah halakat ilamwaalu wanqatacat isubul فادعوا الله أن يغيثنا إلهي نوبري إن إلهي الرب نسيه سبحانه وتعالى وهذا الصوم نبي عليه الصلاة والسلام وعقوده قال مركا إنه دعي وحي رأي حديث هذا لا كتير حديث كان النبي وحول ليه فقد لغوته مركا جمعنا وحا نوصى بحي هذا إنه مكروه يه لكن وصل حرام هاي هل كاسي كفيريا لكن سيدة صحيحة فقد لغوته حرمة السنيسة هذا الكوا حرام إلا قفك خطبة ديسا كبوريسا أحاديثا كلا أه rasuulka calayhi salaatu wasalaam asoo khatiiba lala hadlay ama asiga uu dad la hadlayna waa xaalo la soo reebayo asalka hadalku waa xaaraam ilaa qofka inuu khatiibka wax weydiinayo ama wax u saxayo ama khatiibka asiga uu jamaacada wax weydiinayo xaaladahaasaa laga soo reebay laakiin inaad qof la hadasho ama aada la sheekaysato waa xaaraam xigmadda markaad fiirisana hadalka loo reebay maxay tahay xigmada hadalka loo reebay hadalku wuxuu carqaladaynayaa istimaacu lkhudba dhegaysigii khudbada laakiin markaad khadiibka la hadlayso khudba miyaa socota khudbad miyaa carqalad ku imaanaysaa maya maxaa yeele khudbadii waaba hakiye khadiibka adoo kula hadlaya ama adaa la hadlou ku dhagaysanayaa markaa xikmaddii loo xarimay kalaamka meesha waa ka baxday laakiin kalaamka bayna annaas ayadoo khudbadu ay socoto waa xaaraamba فإن دخل هدو صوغ لبو يرسل تحية تحية المسجد أيو تكنيا فقط أو كلية صلاة كلا لما أقرأ إنه يرس تطوعي سنوين إسك تكنيا صحما ويخففها تحية المسجد لفتر كذا وخفيفنا أيضا لفتر كذا كل ديران معي وعن أدري لحديث هذا أن شيخ جابر أصليت يا فلان قال نع قال لا قال قم فاركع ركعتين وحو النبي فري صلى الله عليه وسلم ننك تحية المسجد أن تكن إنه استاغو تحية المسجد كان أولى يماد ويندب وحى الله سنية الكهف أي قراءة الكهف سورة الكهف إلا آخر يوم مالك جمعها سنة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي عليه الصلاة والسلام إلا يصلي ليلة الجمعة هبينك جمعها ويومها يا مالك كذا نبي صلينتي صلى بدين يا صلى الله عليه وسلم تا معناه معها إن مساجد أنت اللي اسكوي ماذا waxa ay hadda suufiyadu sameeyaan la sameynayo digriya la akhrinayaa la leeyahay habeenka jumca waxaasi bidco waa nebiguna ma samayn saxaabadiisuna ma samayn a'immatu salafna ma samayn laakiin qof walba si gooniya waxaa la rabaa inuu ugu dadaalo asalaatu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam wayughiru fii yowmiha maalinkeedana wuxuu badinayaa waa maalinka jumcahe adducaa'a ducada ayuu badi- badinayaa rajaa'a saacati alijaaba rajo la rajaynaya darteed saacada ducada la ajiibo ilaahay ducada aqbalo maalinka jumcaha waxaa ku jirto saacad ilaahay ducada aqbalayo oo nebigu yidhi sal alla alay slama ma waafaqo addoon muslima asigoo taagan oo ilaahay baryaya subxaanaه wa tacaala ilaa alla ducada waa ka ajiibaa saacaddaasi waa laisku khilaafay aadaa laiskugu khilaafay saacadda ay tahay laba qowla ugu xoog badan qowl waa duhur yacni wakhtiga khudbada oo waxa waaye markii laga bilaabo khadiibka uu mimbarka koro ilaa salaada laga tukanayo qowl halkaasi ku sheegeen qowlka labaadna waa aakhiru saacatin min yowmi اljumuca saacadda ugu dambaysa maalinka jumcaha we saaca markii lagu leeyahay ha u malaynin midda lixdanka daqiiqa inay tahay lixdan daqiiqa waa waqti badan saacaddan rasuulku sheegana waa waqti kooban asaaca waa shay-un min alwaqti fi lugati alcarab sidaasaa la yidhahda saacad sideeda waa un qayb waqtiga ka mid a istilaaxan lixdanka daqiiqo waa istilaax dambe wa ilaa saacadda luqada carabiga waxaa la yidhahdaa qayb waqtiga ka mid ah marka waa qayb waqtiga ka mid oo kooban waxaana qowlka raajixa ay tahay oo saxiixa ah waa aakhiru saacatin min yowmi اljumuca saacadda ugu dambaysa qoraxdu markay sii dhici rabto oo gobolku sii dhici rabo maalinka jumcaha waqtigaas wa maadaama marka la isku khilaafay saacadda ay waqtiga ay tahay maxaad see ku haleeli kartaa waxaad ku haleeli kartaa maalinkaas oo dhan inaad ducada badiso maalinkaas oo dhan inaad ducada badiso waa miduu shiiku hadda leeyahay wayughiru wuxuu badinayaa buu yidhi fii yowmiha ay fii yowmi اljumuca adducaa'a buu badinaya rajaa'a saacati alijaaba rajo laga qabo darteed saacaddii ajiibidda ilaahay ducada ajiibayay wahiya saacaddaasina maa bayna juluusi alimaami cala almimbari waxay u dhaxaysaa buu yidhi markuu imaam imaamka mimbarka ku fadhiisto ilaa faraaqi salaati ilaa salaada laga faaruqayo qowlkaasuu shiiku rajaxay laakiin qowlka raajixa waa qowlka kale waa aakhiru saacatin من يوم الجمعة والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين